ishacyaha cutubka siddeedaad oo rabbigu wuxuu igu yidhi waxaad soo qaadataa loox weyn oo waxaad farta dadka ku qortaa maheer shaalaal haashbas oo anna waxaan markhaatiyaal aamina u soo wadi doonaa wadaadkii uriya iyo sakariya iina iyo berekya markaasaan u tegey nebiyaddii oo iyana way waraysatay oo waxay dhashay wiil kolkaasaa rabbigu ugu yidhi waxaad magaciisa u bixisaa maheer shaalaal haashbas waayo intaannu yarku baran inuu yidhaahdo aabbe iyo hooyo ka hor ayaa boqorka caashuur maalka dimashik iyo xoolaha boolidaah oo samaariyaba wada qaadan doonaa oo haddana rabbigu waa ila hadlay oo wuxuu igu yidhi dadkanu way diideen biyaha shilo ah oo qunyar socda oo waxay ku rayreeyeen rasiin iyo ina ramalya haddaba sidaas daraaddeed sayidku wuxuu ku soo dayn doonaa biyaha webiga ee xoogga iyo badnaanta leh kuwaasoo ah boqorka cashuur iyo sharaftiisa oo dhan oo isna faraqyadiisa oo dhan wuu soo buuxin doonaa oo qararkiisa oo dhanna wuu buuxdhaafin doonaa oo aad buu u socon doonaa ilaa uu galo dalka yuhuuda oo intuu wada buuxdhaafo ayuu dhex mari doonaa oo wuxuu gaari doonaa ilaa luqunta kala fidinta baadadkiisu waxay buuxin doontaa ballaadhka dhulkaaga oo dhan cimaanuweelow dad yowgow qayliya waadna jajabi doontaan kuweenna dalalka fogow dhegaysta guntiga isku dhuujiya waadna jajabi doontaan guntiday isku dhuujiya waana jajabi doontaan kulligeen isla tashada taladiinnuna way buri doontaa ereygaa ku hadla mana hagaagi doono waayo ilaah baa nala jira waayo rabbigu sidaasuu igula hadlay isagoo gacan xoog badan leh oo wuxuu iiga digay inaanan ku socon jidka dadkanu ay ku socdaan wuxuuna igu yidhi ha odhannina waa fallaagow waxa dadkan fallaagow yidhaahdaan oo dhan hana ka cabsanina wixii ay ka cabsadaan oo inaba argagixina quduus ka dhiga rabbiga ciidamada oo isagu ha aado kan aad ka cabsataan oo aad ka argagaxdaanba oo wuxuu ahaan doonaa meel quduusa laakiinse labada qoys ee reer binu israa'iilba wuxuu u noqon doonaa dhagax lagu turunturoodo iyo sallax lagu xumaado oo dadka yeruusaalem degganna wuxuu u noqon doonaa dabin iyo sirir oo kuwo badan ayaa turunturoon doona oo kufi doona oo jaabi doona waana la dabi doonaa oo la qabsan doonaa markhaati furka xidh oo sharcigana xertayda dhexdeeda ku shaambadeen anigu waxaan sugi doonaa rabbiga wejigiisa dadka yacquub ka qariya oo isagaan filan doonaa baleega aniga iyo carruurta rabbigu isiiyeyba waxaannu reer binu israa'iil u nahay calaamado iyo yaabad ka yimi xagga rabbiga ciidamada oo deggan buursiyoon oo markay idinku leeyihiin tala weyddiista kuwa ruuxaanta leh iyo saaxiriinta hadaaqda oo guryanta miyaanay dadka waajib ku ahayn inay ilaahooda tala weyddiistaan miyayse iyaga ku habboon tahay inay kuwa dhintay wax u weyddiistaan kuwa nool aawadood sharciga iyo markhaati furka ka fiirsada oo eraygan hadal waafaqsan haddaanay ku hadlinna ubaal iyaga waa beri uuma jiri doono oo iyagoo dhibaataysan oo gaajaysan ayay dalka dhex mari doonaan oo markay gaajoodaan ayay isku xanaaqi doonaan oo waxay habaari doonaan boqorkooda oo wax xun ilaahooda ka sheegi doonaan xagga sarena way u jeedsan doonaan oo dhulkana way fiirin doonaan oo baleega waxay ku arki doonaan dhib iyo gudcod iyo celiidhiga madowgiisa oo waxaa iyaga lagu eryi doonaa gudcur dema